dhinaca kalena mas-uuliyiinta amniga ee soomaaliya ayaa waxay xaqiijiyeen in bom uu ka dambeeyey qaraxii diyaaraddii daalo ee maalintii talaadadii ee usbuucii hore dad dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha garoonka socdaalka iyo xubno ka mida ciidamada amniga ayaa loo xiray dhacdadan haaruun macruuf ayaa soo ururiyey macluumaad ku salaysan baaritaanka diyaaraddaasi warbixintan ayuuna noo haya garoonka diyaarada ee muqdisho ayaa leh saddex barood oo wax lagu baadho barta kontarool ee ugu horreysa waxay ku taalla aafaafka hore ee garoonka waxaana dadka safraya ee raacaya diyaaradaha iyo kuwa kaleba baadha ciidamada amisom oo gacanta marsiiya dadka garoonka gelaya barta kontaroolka ee labaad ayaa la sheegay in iyadana maamulaan ciidamada amisom iyo shaqaale ka tirsan shirkadda turkiga ee maamusha garoonka ee lagu magacaabo farfori baadhitaankan ayaa isugu jira gacanta iyo weliba kan iskriinka ama qalabka baaritaanka agabka iyo shakhsiyaadka gelaya garoonka intaasi kadib waxaa dadka lasii marsiiyaa ugu yaraan hal baaritaan oo kale oo isugu jira iskriin oo ay maraan dadka iyo weliba alaabta sida boorsooyinka oo kale waxaana ciidamada amniga laanta socdaalka iyo shirkadaha diyaaradaha ay maamulaan bartaasi kontarool shirkadaha diyaaradaha qaarkood sida tan turkiga ayaa xiliyada qaarkood sameeya bar baaritaan oo afraad inta u dhaxaysa labada baaritaan ee hore iyo kan dambe waxaa qofka lasii marsiiyaa oo laga hubiyaa tigirkiisa isagoo qaata boori baaska ama waraaqda uu ku raacayo diyaaradda iyo laanta socdaalka oo iska diiwaan geliyo oo ugu dhufata inuu qofkaasi waddanka ka baxayo kadibna waxa uu ka baxaa albaabka ugu dambeeya ee hoolka dadka dhoofaya wararkaanu ka helna elo lagu kalsoon yaha oo ka tirsan hay-adda amniga ee soomaaliya ayaa v o a u xaqiijiyey in kombyuutarka lagu dhex rakibay qaraxan aan la marsiinin dhammaan baraha baaritaanka ee garoonka islamarkaana ninka la raacay diyaaradda loogu dhiibay albaabka ugu dambeeya ee laga baxo ka hor intaan diyaaradda la raacin saraakiisha amnigu waxay sheegeen in sababta kombyuutarkaasi uu uga hoos baxay saddexdaasi barood ay muujinayso inay dad ku lug lahaayeen maleegista shirqoorkan ayna ka shaqeeyeen waxayna aaminsan yihiin in shaqaale ka tirsan garoonka ay saacidayeen dowladda soomaaliya ayaa shaacisay cajalad muuqaal ah oo muujinaysa laba nin oo ka tirsan shaqaalaha garoonka oo kombyuutar u dhiibaya nin dhutinaya oo la aaminsan yahay inuu yahay cabdulaahi cabdisalaam boorle oo ku dhintay diyaaradda kadib markii qarax uu ka tuuray diyaaradda afhayeenka dowladda soomaaliya cabdisalaam caato ayaa v o a uga warramay faahfaahinta muuqaalkaasi nabadsmidda ayaa soo bandhigtay c c t v ama close caption kaamarada airbortka iyo meelaha businesda lagu dejiyo waxayna kutusaysaa laba nin oo isu dhiibaya laptop markay isu dhiibaan meel luuqa intay galaan bay waxay u dhiibayaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dalosho meeshaas ka baxay marka saacadda haddaa fiirisid waxay kutusaysaa sagaalkii iyo soddon iyo laba daqiiqo abaarahaas weeye marka ay falkan sameynayaan
waxay saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in tallaabadan ay ahayd tan ugu horreysa weeraro noocan oo ay damacsan yihiin kooxda al-shabaab waxayna sheegeen inay aaminsan yihiin inay weeraro kale ay wadaan waxay sheegeen in al-shabaab ay qorshaynayso ugu yaraan laba weerar oo kale oo noocan ah wararka aanu ka helayno ilaha amniga ee soomaaliya waxay sheegayaan inay aad u caddahay in ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen iskudayga la doonayo in lagu burburiyo diyaaraddaasi waxayna sheegeen in kasta koo shaqaalaha la qabta uu jiro qof kale oo muhiim ah oo la tuhunsan yahay inuu xiriir la leeyahay ururka al-shabaab horeyna u yaqaaneen hay-adaha amnigu saraakiishu waxay sheegeen in qofka la tuusan yahay uu isku qariyo uu ka shaqeeyo ganacsiga qalabka elektronikada oo ay ka mid yihiin telefoonada gacanta iyo muraayadaha indhaha iyo weliba dharka uuna booqdo garoonka diyaaradaha wararka lagu kalsoon yahay ee idaacadda v o a heshe waxay sheegayaan in ninkaasi hadda ka hor lala xiriir ciidamada amnigu ay la xiriiriyeen weerarkii bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka lagu qaaday madaxtooyada soomaaliya ninkaasi waxaa la sheegayaa in la sii daayey muddo kadib markii ay ciidamada amnigu hayeen qaabka lagu daayey sida lagu sii daayey weli midna ma cadda madaxweynaha soomaaliya oo maanta la hadlaya baarlamaanka si toosa ugama hadlin baaritaankan iyo tuhunka la tuhunsan yahay ninkan inuu xiriir la leeyahay weerarkaasi waxaase uu qiray inay dhibaato ka jirto in xabsiga laga sii daayo dad loo soo xiray tuhuma la xiriira ururka al-shabaab
dadka xiran ee la dabakacaayo in ay joojiyo madaxda dowladda haddana wasiir wasiir ku-xigeen wasiirajooy xildhibaan madaxtooyada dadka socon ciday doonta ha ahaato nabaddoon dadka acyaarta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo hayo awgeed inaanay sabab u noqonin muxuawiya waanan haddii loo baahda in gudiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrina in la wadaagaan dad badan oo shabaab ah oo soo qabtay ama sii daayay
ninkaasi magaciisa waxaa loo soo gudbiyey idaacadda voice of america hase yeeshee sababo la xiriira amniga weli ma aynaan sii daynin hay-adaha ammaanku waxay aaminsan yihiin in ninkaas uu isagu keenay labtobka ama kombyuutarka lala galay diyaaradda islamarkaana uu sahmiyey ninkaasi waxaa la sheegayaa inuusan ku jirin gacanta ciidamada amniga markii ugu dambeysana waxaa la sheegay in lagu sheegay magaalada afgooye waxayna sheegeen ciidamada amnigu in ninkaasi uu sidoo kale abaabulay qaraxyo kale waxaa la sheegay in qaar ka mida dadka la qabtay ay farta ku fiiqeen ninkaasi ninka loo dhibay combyuutarka ee cabdulaahi cabdisalaam boorle oo labtobka qarxayna la sheegay inuu qarax ku rakibnaa ayaa isna la sheegaya inuu ku safrayey baasaboor ka soomaaliga isagoo la sheegay inuu sanad ka hor dalbaday baasaboorkaasi welibana uu ku dalbaday dhinaca internetka saraakiisha amnigu waxay sheegeen inay taasi muujinayso in qorshahan la maleegayo in muddo ah waxay sheegeen inuu ninkaasi dadka u sheegay inuu sababo caafimaad u aadayo dalka hindiya waxaa la sheegay inuu da-diisu ahayd ilaa konton iyo shan sano jir khubarada qaar ayaa wax iska weydiiyey sababta ururka al-shabaab ay u sheegan waayeen weerarkan maadaama u noqon karo dacaayad hase yeeshee saraakiisha dhinaca amnigu waxay sheegayaan in qorshahani uu ka fashilmay ururka al-shabaab taasina aysan xilligan ku dhiiri gelinayn inay sheegtaan mas-uuliyadda weerarkaasi